kulanti wacan u wanaagsan dadkaana dhegaysanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigistii oo aalaba aan idinka soo gudbino waraysyada xiisaha leh ee ku saabsan hadba mawduuca xiisaha leh ee ka jira dhinaca siyaasadda soomaaliya madasha sigist waxaa maanta marti inoogu ah siyaasiga maxamuud sayid aadan oo isagu haatan ku sugan magaalada kismaayo marka hore sayidkaan kugu soo dhaweeyo madasha sigist waa mahadsan tahay cali cabdi careere waa dhowahay waayahay aynu gudagallo waraysigeena sayidka marka u horeysa waxaad haatan ku sugan tahay oo aad ka qayb gashay caleemasaarkii madaxweynaha jubbaland axmed madoobe dad badan oo soomaaliyeed oo haatan kaa dhegaysanaya madasha iyo kuwo kale oo hawada kaala socda ayaa waxay ogsoonaayeen sayidka inaad hore uga hor aad uga soo horjeedi jirtay siyaasadda jubbaland iyo axmed madoobe haatan waxaad heshiis la gashay axmed madoobe marka ugu horreysa bal waxaad noo faahfaahaysaa waxa heshiiskaagani uu ku saabsan yahay adiga iyo aadan madoobe idin dhex maray axmed madoobe aan idhaahdo sorry bismillahi raxmaan raxiim madasha sigisti iyo weliya cali cabdi xareere iyo dhammaan inta hawada iga dhegaysanayso waa salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu waa su-aal aad iyo aad u xiiso badan aad baan ugu faraxsanahay waktiga qaaliga ood siiseen anigu kismaayaan joogaa waxaan imid tobankii bisha maalinta khamiista ahay aniga iyo waftigii aan hogaaminayey saaad la socotaan aragtiyada siyaasadda maamul sameynta waa lagu kala gedisnaa min bilow laba kun iyo labaiyo tobankii juun oo nairobi laga as-aasay ilaa maalintii toddobadii bishii agost oon ku heshiinay gobolka gedo sababtana waxaa weeyaan dhowr arrimood horta aragtida guud oo aanu ku kala gedisnayn waxay ahayd ma waxaa wanaagsan lixda gobol oo koonfur galbeed soomaaliya inay hal maamul yeeshaan masan waxaa wanaagsan inay saddex iyo saddex noqdaan aragtidaas waa aragtidii aan ku kala qaybsanayn min bilowgii waxaa kaloo jirtay habkii loo agaasimay brocesskii maamul sameynta jubbaland oo iyadana si khaldan loo abaabulay oo markaa qabanqaabayaashii ka socday urur goboleedka igad aanu ku dhalinay habka ay u qabanqaabiyeen wakti dheer kadib aragtidaas waa lagu kala gedisnaa xaalada iyo marxalado kala gedisan bay soo martay hawogaal baad ka ahaydeen waktiga yaanu idinka dhuminayna aakhir waxaanu ku heshiinay shir ay soo qaban qaabisay dowladda etoobiya iyo urur goboleedka igad inaanu gobolka gede iskugu nimaadno saddexdii agost shirkaas oo afar maalmood noo socday kadibna aan doolow heshiis ku galnay waxaanu ku heshiinay waxaa ka mid ahay dhammaan aragtiyihii kala gedisanaa ee siyaasadeed inaan ku midayno dhismo jubbalanta cusub oo ka gudbaysa xilligii kumeel gaarka ahaa ee heshiiska abo dhamaanayay inuu gudbayso jubbaland cusub oo member ama xidin ka noqonaysa dowladda dhexe soomaaliya waxaanu ku heshiinay mar haddii jubbalantii cusbeed aan wada dhisayno ajendaha wuxuu ahaa ma haddan ka bilowna jubbaland cusub oon axdi u samaysano dastuur u samayno shirweyne qabanno qabanqaabino maadaama xilligii kumeel gaarka ahaa ee maamulka la oran jiray interim jubba administration maamulka kumeel gaarka ee jubba oo xilligiisi dhamaaday si kastaba ha ku dhamaado khilaafaad ha ku dhamaado dagaalaha ha dhaceeno maajanduhu ma saasuu noqonayaa mase wuxuu noqonayaa haddii maamulkaas iyo urur goboleedka igad iyo beesha caalamka ay ka wada shaqeeyeen baarlamaan iyo dastuur intaysan maamulkaa dhammaanin la meelmariyey wixii kuwaa ka khaldan ayaa lagu dul shaqeynayaa oo la saxayaa aakhir waxaanu dooranay wixii hore loo qabtay inaana ku noqon wixii la sameeyey wixii ka dhiman ama ka khaldan la saxo waxaanu dooranay marka sidaa darteed inaan qodobo ay ka mid yihiin degmooyinka ay jubbaland ka kooban tahay oo khilaaf weyn ka taagnaa caasimada jubbaland habka hogaanka jubbaland oo ahayd in madaxweynuhu doorasho yahay in laga dhigo madaxweyne ku-xigeenkana doorasho oo baarlamaankii dib loogu celiyo in cabashada ka jirta baarlamaanka si dadka jubbaland wada degan kalsoonidooda loo helo in la furo qodobkaas oo arrintaa lagu noqdo qodobadaas heshiiskaa kadib annagoo ka jawaabeyna ayaan aniga waftigeyga nimid raggii caleemisaarka waa kasoo horeynay caleemisaarkiina waa dhacay waan ka qayb galnay haatanna qodobadaa inaan guda galna iyo sidii loo fulin lahaa mid mid iyadoo loo soo qaadanayaan ku jirnaa waxaa kaloo meesha ka maqnayn dad kale oo waxay nala leh oo fara badan oo siyaasiyiin leh oo ganacsato leh oo ururada bulshada leh oo odayaasha dhaqanka leh oo saddexdan gobol dadkooda deganaa ahaa ayagana sidii aanu kalsoonidooda u heli lahayn inaan waktigeeda siino ay noqosheeda waa ku jirtaa
heshiiska imika aada gasheen ama aada seexdeen yaa tanaasul sameeyey wafdiga adigu aad ka mid tahay ama aada la socotid baa tanaasulay mise madaxda iyo mas-uuliyiinta jubbaland ayaa idin tanaasulay oo qodobadii aad sugayseen qaarkood ka tanaasulay labadiina kooxood ayaa tanaasulay runtii waxa la yidhaahdo markaan isu nimid oon wada hadalnay waxaanu doorannay qaabka la yidhaahda win win solution inay arrinta noqoto in labada dhinacba ay wax wada guulaysta noqdaan oo aragtida isku hayay ayna noqonin inay arrintu dhinacna guulaystay dhinacna laga guulaystay inay wataan annaga wax aada iyo aada muhim u ah baan ka tanasulnay dabcan raggii madaxweynaha jubbaland uu hogaaminayay axmed madoobana wax badan bay ka tanasuleen aakhirna waxaan isku afgaranay oo isu nidi intaanu haddii la sameeyo roma waa maalin lama dhisine waa la iskugu dulqaadan karaa oo dhinac baa tareenka loo wada kaxayn karaa ayaan kasoo saarnay kii ayaan hadda daba soconay oon ufadhinaa in aanu fulino waxaa kaloo jirtay markii arrintaa dhacday aniga iyo waftigaan hogaaminaya gadan kasoo baxnay muqdishoan tagnay afar iyo labaatan casho waxaan ayagana shirar kula lahayn xubnihii baarlamaanka ku jiray gobollada kasoo jeeday xubnihii xukuumadda ku jiray siyaasiyiintii madax banaaneed dadkii aanu siyaasadda isku dhinaca ahayn dhammaan inaanu shirir qaadano ka dhaadhicino heshiiskii doolow ayagana boqol kiiba sagaashan waynala qaateen walow annaga aanu jecleyn annagoo isku duuban oo waftigeeda intaan ka ballaaran yahay inaan halkaan nimaadno rag baa dardaartay inay hadda suurtagal ahayn mar kale ay u baahan tahay in si kale laisu arko taana waa soo xambaarnay waayahay sayidka saddex nin baad ahaydeen markaad muqdisho tagteen adiga iyo awlibaax iyo kaliil oo haatan isagu dib ugu soo noqday gobolka gedo isagoo weliba ciidamo iyo technico fara badan u wataa saddexdiina marka aad muqdisho tagteen ee aad heshiisyada la gelayseen dadka ay heshiisyadaas idinka dhexeeyaan ama dowladda federaalkaba ha noqdaane waxaad moodaa in laba kamida saddexdiinii oo adigii awlibaaxe aad qaadateen heshiis kale oo jubbaland oo aad hore uga soo horjeedi jirteena kaliilna uu weli qaatay diidmadiisii ku toosnayd ama ku aadaneyd gobolka jubbada hoose haatanna uu joogo gobolka gedo taa markaynu eegno saddexdii nin ee aad ahaydeen ee isku mawqifka aad ahaydeen yaa ballan furay markii xamar la tegey ma kaliil baa keligii goostay oo ballan furiyo idinku sameeyey mise idinka ayaa gooni u go-ay adigii awlibaax oo ballan furiyo galay waa iyama waa su-aal aad iyo aad ducaali u fiican horta anagu waftigeenu saddex maan ahayn lix xubnood baanu ka koobnayn waxaa markaanu qorshaynay marka doolow heshiiskaa dhacay qorshaha wuxuu ahaa aniga iyo awlibaax iyo nin la yidhaahdo cabdirashiid maxamed ducaale oo wasiiradii lixda gobol ka mid ahaa iyo gabar inaanu heshiiska siyaanba qaadno oo wejiga labaad heshiiska aan tagno kismaayo annagoo ka qancinayna dadkii aan wax wada lahayn oon isku aragtida muddada dheer ahayn oo khaasatan shirkii midnimo oo garbaari ka socday aan wada wadnay waxaa marka waftigeygii kasoo mid noqday kaliil oo guddoomiyihii gobolka iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka oo heshiiskii kadib maamulka maxmed ay yidhaahdeen waxaanu ka qaadnay xilka taas oo runtii annagana aanu ka hadalno on isnidi xilligaana kuma habooneen qaabkaana uma habbooneyn marka kaliil iyo guddoomiye ku-xigeenka waxaynu noola socdeen bal inaan wada tashi ku qancino oo aan khalad khalad lagu sixin haddii khalad hore uu dhacay ayagana ayna khalad ku sixin kadibna markaanu muqdisho nimid kaliil go-aan u gooni buu qaatay guddoomiye ku-xigeenkiisii waa wada soconnaa wasiirkii hore oo lixda gobol lahaana waa wada soconnaa ana hadda wafti afar iyo gabar shan baanu ku nimid kaliil marka xagga ayaa isaga ayaa doortay inuu dib ugu laabto gobolkii kadibna ismaana khilaaf waa wada soconaa haddana arrintii in laga wada hadlo oo la xaliyo ayay tahay mar haddii arrintii guud oo ku saabsaneed jubbalanta cusub iyo dhismaheeda aanu ku heshiinay habka maamulka rag xil laga qaaday iyo rag xil loo dhiibay waa arrin hoose oo aan rabna gacmo geli jirid hoosa loo dhaqaa inaan si hoosa u xalino marka arrin heshiiskeega saameyn ku yeelan karto ama burburin karta maayna noqon annagana maana qaadan laakiin wixii ku saabsan rag la bedelay iyo rag lagu bedelay inaan si kale uwada hadalno oon u xalina ayaan goosanay waxaanu rajaynaynaa iyadana inaan xal ka gaarno haddii alla yidhi waayahay sayidka waxaa jirtay hore waxaad u ahaan jirtay xildhibaan waxaad ku ahaan jirtay wasiir hore waxaad mar dhexdiida noqotay madaxweyne ku-xigeenka koonfur galbeed maamulkii laga sameeyey ee bay iyo boqoliyo ay ka mid ahaayeen siyaasadahaaga marka laga hadlayo isbedelkooda doolow shir baad kusoo gashay garbaharre baad timi muqdishoaad tagtay shir kalaad gashay haatan kismaayo joogtaa su-aasheedu waxay ku aadan tahay si toos markaan ku weydiiyo siyaasadaada sayidka marka laga hadlayo waxaa moodaa siyaasad isbedbedesho inay tahay marka aan toos u galo su-aasheyda sayid ma waxaad siyaasadaada u digi rogataa hadda meeshii rays leh ama roob ka da-o mise markaad aragtid meeshii aad hore ugu jirtay inay dumayso ayaad lugaha kala baxdaa oo markaa aad samaysataa meel kale oo aad siyaasadaada ku wajahdid waa iyama runtii caliyo horta taariikhiyan aniga haddaad raadiso backgroundkayga ama taariikhdayda dhowr iyo labaatankii sano oo ay burburka dawladda soomaaliya ahayd ba siyaasadda ku jiray weligeyna hal layn ayaan siyaasadda ka ciyaarayay wasiirka waa noqday xilli waa isbedelay xildhibaan baan muddo dheer ahaa xildhibaannimadii xilligii laba kun iyo laba iyo tobankii agost anaa ka tanasulay inaan ka haro oo aan booska rag kale u baneeyo anoo markaa aniga aanu maxay ahayde filayey in xagga dawlad goboleedyada dhismayo mid kamid ah inaan madax ka noqdo taas oon aaminsanaa inaan dadka deegaanka wax kusoo kordhin karo darteed ayaan xildhibaannimadii uga haray xildhibaannimadii iyo wasiirkiiba waktiyaan soo ahaayo ma ahayn siyaasadda anigaan ka baxay aragtida lixda gobol baan aaminsanaa inay hal maamul yeeshaan annaga wakiilka iyo ka cararayna iyo caqabado badan oo xaduudaha ku saabsan iyo dadka wada degan lixda gobol waa dhismay waana lala fahmi waayey khaasatan dawladda soomaaliya oo beesha caalamka kaalmaysa iyo beelasha caalamkaba way nala fahmi waayeen walow dadka lixda gobol wada degan intooda badan aqlabiyadda ay fahamsanaayeen inay hal maamul yeeshaan inay u qiimo badan tahay haddiina lala fahmi wayna waa ka tanasullay madaxweyne ku-xigeen baan ka ahaa madaxweynihii baa iscasilay madaxweynihii baan la wareegay akhirtan madaxweynihii waxaan ugu tanasuliyay heshiiskii aanu ku galnay doolow bishiina dhaaftay oo ahay khasab anna hadii markaas waxay ugu khasbanaatay mar haddii fikirkii lixda gobol laiga adkaaday oo uu shaqayn kari waayey oo xagga caalamka soomaaliya kaalmeeya ay nala fahmi waayeen u arkeen number culus oon israaci karin waxay ku sababeeyeen waxay ahayd waa dad fara badan qabaylaad kala gedisanna waa lix gobol oo culus haatan isma wada raaci karaan bay ayaga ku sababeeyeen ayagoo markaas aan u arkaynin dadka wax wada leh iyo aqlabiyadooda meesha jirto waxaan u tanasulay in balan jubbaland cusubna dhisno taana ay dhisanto fikirkii lixda gobol ahaana xilligiisa loo tago oo shirweyne la qabto siyaasaddaas wejigaas ay wadatay haatanna waxaan kasmaya u joogo waxa weeyaan haddaan jubbaland cusub wada dhisayno horena ay khaladaadyo fara badan u jireen ku xamalayna in arrintaa uu wado in la ballaariyo wax badan oo dadka ku wada qanci karaanna lagu soo kordhiyo oo waxyaalihii dadka lagu soo dumi lahaa si kalsoonida dadka loo helo inaan ka odayeeyo oo anoon xil iyo shuruud iyo midno iyo interes gooni oo aniga aan leahay ama danag gooni oon aniga leahay aan ku dabaqaynin in aan helno jubbaland cusub oo dhisanto cadowgeeda ka adkaato mino dhasho ayaan u imid si qodobadaas loo fuliyana waa qodobadaas qodobadaanu daba socona in la fuliyo haddii alla yimid waa tahay sayidka hadda ka hor mar aan bare hiiraale wareystay waxa uu sheegay in si khiyaamaha loo geeyey magaalada muqdisho dabeetna uu ku xaniban yahay hotel isagoo waa sida uu hadalka udhigay yidhi waaban ku xidhnahay oo meel looma dhaqaaqi karo siyaasadaada idinkoo isku kooxa ahaa bare hiiraale ma dhici karta ama ma dhacdayba in lagugu xanibay muqdisho intii aad ku jirtay heshiisyadaasi ama siyaasadaada xoog iyo culays kaaga yimid daraadii ay noqotay in muddo badan dusha laga haystay oo ay kuu suurtageli weyday inaad u madax banaanaato siyaasadaada sida bere hiiraale ama caqabad ay kugu noqotay inaad usoo ambabaxdid dhinaca jubbaland arrin caynkaasoo kale iyo makusoo maray mase jiray maya cali maye waana run hadda bare waan kala weligana anaga aragtida aniga asiga isku dhinac maan ahayn sababtoo ah xilligii asiga dooxada jubbu ahaana aniga s n f baan ahaa xilligii dawladda aan ku midaysnay federaalkana meel bay ahay xilligan dambane asiga waad og tahay halkan waa asigana madaxweyne jubbaland sheegtay markaas asaga madaxweyne jubbaland sheegay inaa nin lix gobol abaabula iyo barnaamijkaas lixda gobol baan ku jiray marka asiga marka haatanna aragtida in jubbaland cusub la wada dhiso wax baan wada leenahay dadka stakeholderska ama wax wada leh baan nahay dadkan aad iyo aad iskugu dabarjemina wey inaynu nala fahmo haatan halka aanu arrinta ka riixayno waxaana rajaynayaa aakhir inaan isku meel arrinta u riixi doono haddii aan legno
kalsoonida intee laeg baad ka qabtaa sayidka heshiis kalimka aad la gashay mas-uuliyiinta jubbaland ama madaxweynaha jubbaland axmed madoobe kalsooni kalsoonidaada intee laegtay inaad aamintid jubbaland iyo mabaadida lagaga dhaqmayo iyo dhismaha haatan ay sida ugu dhisan tahay siyaasad ahaan kalsooni intee leeg baad ka qabtaa runta kalsooni weyn baan ku qabaa sababta waaba isla garanayba markii aanu dowla joognay heshiiska waa isla garanay mudane axmedna wuxuu yidhi hay-adaha ay khusayso baarlamaanka ayaan u gudbinayaa runtii markii la fiiriyo dhammaan qodobadan iyo kuwo kaleba waa qodobo ay ku jirto danta guud in ummadda lagu soo dhaweeyo ama loo arka ka dadka wax wada leh waxay wadaagayaan an degmooyinka soo hadal qaaday degmooyinka ma kuwii xilligii kacan ka hirgelida mase kuwii degmooyinka meelgaarka ay ku dareen way kamid noqonayaan waa su-aal taagan hadda haabkay wax waad garanaysaa haddii aanu niraahdo caasimadda hadii awood kuersiga inay kamid noqoto oo annaga waxaanu jeclayn oon soo jeedinay groupka iyaga gada joogay in baar dheeraba laga dhigo haddii la fiiriyo hogaanka halkii madaxweynaha asiga hadii la doorto madaxweyne ku-xigeenku magacaabi lahaa waxaa ka qurux badan madaxweyne ku-xigeenkana in la doorto si meeshaas ma garanaysa awood isu dhiila tiran ama dad wada tashanayo oo wax wada leh ay usoo baxaan iyadoo dastuurka uu qeexi doono qof walba awoodiisi iyo barotocoolkiisi la kala leeyahay oo madaxweynuhu uu yahay ninka wax hogaaminayay haddana madaxweyne ku-xigeenkana inuu doorasho noqdo ayadana waa wax maaragtay balansi samayn karo waa hagaag dhegeystayaal weli halkaad naga socotaani waa madasha sigistii oo maanta sidii horeba aan idinku sheegay uu marti noogu yahay maxamuud sayid aadan oo isagoo ah siyaasi soomaaliyeed oo xilal kala duwan soo qabtay haatan waxa uu joogaa sayidku magaalada kismaayo sayid su-aalaheedii aynu kasii soconno su-aasheedu waxa weeyaan heshiiska nimka aad gashay ee aad madaxweynaha jubbaland axmed madoobe aada la gashay niyad ahaan iyo kalsooni ahaan maxaa kaa dhaba heshiiskan sidee u aaminsan tahay dhinacaaga marka laga hadlayo ma kaa dhaba heshiiskan oo aad usoo tafaxaysay markan inaad heshiiska ka dhabaytid mise weli waxbaad eegaysaa in heshiiskan sidii aad rabtiaad u noqon waayo inaad markaa lugsi kala baxday runta cali waa su-aal aada wanaagsan horta heshiiskaanu waa isla soo socdanay waftigii madaxweynuhu uu hogaaminayey waxaana u aragnay ummadda hadda dhaliisho masasabkan jubbaland iyo habka u socdo geedi socodkiisa oo banaanka ka wax lagu qancin karo ayaan u aragnay daaladna ah oo dadka wax wada leh inta badan waad og tahay inay wax wadaagaan isu tanasulaan bay wax kuwa ku wada karaan weliba xaaladda soomaaliya waa kasii kala gedisan tahay oo soomaaliya in la is aamino oo wax laisku darsado waa og tahay dhibka laga mari karo siday dadku kala fogaadeen waxaa kaloo jira niman nabadiida oo goboladan ku ilma dhalay oo ilaahay nagu imtixaamay oo ayaga naftooda dadka inagula tartamayo oo ayaga aan u baahan nahay inaan xoogga yaga iyo maskaxdayada iyo dadnimadayada intaan midayno dadkan nabadgelyo iyo horumar si ay ku heli lahayen ka shaqayno marka aad iyo aad ayaa nagu raja weynahay qodobadaas waa qodobo guud ma aha kuwa maxamed sid u hiilinayo ma aha kuwa ka hiilinayo madaxweynaha haatan jubba yeelatay marka waxay ila tahay inay tahay wax aan ku qancin karno kusoo jiidi karno dadkii dhaliili jiray sistamkan oo banaanka ka taagnaa oo aan dhihi karno war kaaya kaaya kaa haddii la xaliyey korsiga nin baa qaban lahaa ninka hadda yimidna si kastaba ha ku yimaado loo baariyey bal afartiisa sana ha lagula shaqeeyo ha lala hergeliyo qodobadan kale oo maxay ahayde awal sidaa u dhignaana sidaas ayaa loo bedelay wax dadka ay isku raaci karaan inay tahay waan rajaynayaa qof kasta oo aqlu saaxiba na uu soo dhaweyn karo sayidka waxaa jirta dadka soomaalida inta badan waxay maqlaan laba jaanib oo heshiis dhex marayo sida iminka tinan oo kale oo idinka iyo dhinaca mas-uuliyiinta jubbaland u socda haatan heshiisyadaasi inta ay socdaan waxaa dadka soomaalidu dhigtooda ku badan weliba qurba joogta iyo dadka haatan madashan ku jira ee ku dhegaysanayaba iyo inta kale hawada kaala socota in la yidhaahdo heshiiskaasi waxaa khasbay dhinacuu doonayaba ha khasbee ururka igad waxaa soo fargelisay amison kenya ayaa ka dambaysa in hebel lagu cadaadiyo inuu sidaas sameeyo dhinac kastaba ha noqdo idinka iyo axmed madoobe ma u madax banaantihiin heshiiskiina inaad si kalsooniya u saxeexdaan oo aad hawlihiina u bilaabataan mise waxaad tihiin dad ku xidhan gabre kenya ethoobia amisom iyo igad runtii ahli horta midna ma jecelo inay cid kale soo fargeliso qasato laakiin xaaladda sida ay tahay aa qasabtay annaga shirka iyaga hore abaabulkiisa iyo inaynu isu nimaadno in arrintaa ka wada hadalno waa qirayaa inay urur goboleedka igad iyo dowladda etoobiya waana ugu mahadcelinaya runtii ay wakti geliyeen isukaya jiideen dhinac walba culays saareen laakiin mar haddana annaga wixii ku heshiinay mabdiiyanna meesha aan kala joognada aan ka nimid oo aan niriy hal institution ama hal system oo jubbaland la yidhaahdo hadda aan ku midowna olreadyn hadda madaxweynihiiba la doorto oo la caleema saaray afartiisa sanana inaan ugu faataxaynaba aanu hadda niyad ahaan aanu aqbalnay waxa kale waxay ila tahay inay aana u baahan doonin dhexdhexaadin dambe oo shisheeyo oo annaga aanu dhaxdayada wixii ka xalin doono waa dhici kartaa haddii arrintaas usuulo weydane haddii wayba nala joogaan oo nagama maqno waa dhici kartaa in mar kale ay la yidhahdo war qodobkan baan intaan baa ku heshiin intaanna ba ku heshiin weyne maxay dalata
wayahay aan kula kastaba sayidka adiga ahaan oo sayidka ah haddaan ku weydiiyo sayidka yaa ku wataa adiga ma etoobiya ku wadataa ma kenya ku wadataa ma igad baa ku wadataa xaggaad dabada ku haysaa sayidka su-aasha haddaan ku weydiiyo maxaad ku jaab runtii caligow aniga waxay wata dadka soomaaliyeed oo aan hogaamiyo oo lixdan gobol dego qaaan gobol jubbaland dego waad ogtahay anigu waktigayga inta badan inaan inaan dadka la noolaado on wax la qabto aan geliyey anigoo baarlamaankii xubinka ah oo wasiirnimadii xilligii madaxweyne cabdullaahi yuusuf isxaasile ka tegey afar sano ku dhawaad baanu dadka la noolaa oon barnaamijka hogaaminayey nimankii argagaxsada ahaa gobolka gada looga xoreynayey marka anigu rabitaanka dadka ayaan ku socdaa dowladaha saaxiibo badan baan kuleehay laakiin inta badan waxaanu saaxiib ku nahay inaan iska kaashano nimanka annagana khatarta inagu ah ayagana cadowga ku ah oo soo jiitay indhahooda inay iska difaacaan ayagana waxay ka shaqaynayaan national interestkooda annagana waxaan ka shaqaynaynaa ummadda iyada nabadeeda iyo horumarkeeda waa hagaag maxamuud sayid aadan su-aasha ugu dambaysa aan kusiiyo fursad aad kula hadashid dadka madashan kasoo qayb galaya ku dhegeysanaya iyo dadweynaha kale ee soomaaliyeed ee hawada kaala socda waa maxay red sida aad u muujin kartid reer jubbaland in ay miis soo wada fadhiistaan oo ay isgacan saaraan oo jubbaland ay hore u dhaqaaqdo adigoo ka dabqaadaya gobolka aad matalaysid iyo gobollada kale ee jubbaland ay ka midaysan yihiin maxaad dadka usoo jeedin lahayd talo iyo tusaale iyo waanaba dadka horta waxaan usoo jeedinayaa niyad wanaagsan waxaan usoo jeedinayaa nidaamkan federaalka waa inagu cusub yahay annaga guud ahaanteena soomaaliya waxaan usoo jeedinayaa maadaama ayaga maanta wadan nabadgelyaha wadamo kala gedisan oo nabadgelyaha ku nool yihiin inay talana siiyaan nagala soo qaybiyaan howlaha wadanka ka socdo isku dayaan sidan oo kale madashan iyo inta lamidkaa madaxweynaha naftiisa intay u galaan inay wixii tala iyo tusaalaha isweydaarsadaan annagana ula taliyaan annaga maanta saakii subaxii hore ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo madaxweynihii puntland iyo madaxweynaha cusube jubbaland iyo waftigayagan waa kulanay waxaanu istusnay inaanu dad wise ah noqono wax walbana aanu annaga xallisano ayaga naftoodana ayagoo muqdisho iyo garow i kala jooga ay qeyb ka qaataan waxyaalaha dadka wax wada leh ay isku qaban karaan waxaa la yidhi laba wax isku haysata hadaa aragto maxaa ka dhexeeya lama yidhaahdo sababtoo ah sababta wax iskugu qabsadeen baaba ka dhexaysa oo dad wada dhashinay yihiin baad arkaysaa wax baan isku qabsan karnaa wax baa qofka si ula muuqan karo marka inay talada nala garab istaagaan isu dulqaata dadka la yidhaahdo yaan aad iyo aad uga codsanaya dhammaan dadka maanta dhegeysanaya soomaaliyada madashan ku jooga khaasatan goboladan kasoo jeedo inay horumarka iyo ammaanka gobolada nagala qeyb qaataan wakti geliyaan maskaxda na siiyaan aad iyo aad baan uga codsanaya waana mahadsantay dhammaantiin aad iyo aad ayaad umahadsan tahay maxamuud sayid aadan oo xildhibaan hore iyo wasiir hore soo ahaan jiray siyaasi weyn oo dhinaca jubbooyinka laga yaqaanana marti ayuu noogu ahaa madasha tegisty maanta tegistyal aniga oo intaasi kusoo koobaya barnaamijkeenan amaba wareysigeenan waxaan marka hore umahad celinayaa sayidan asadna soodi oo isagu inoo suurto geliyey xidhiirka ama xidhiirinta barnaamijkan tan iyo kulankeena dambe wareysi kan oo kale ah intaynu dib ugu kulmi doono dhegeystayaal waa cali cabdi xalaadhow dhammaantiin ba idinla sidaa iyo nabad geliyo